wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka hore dalsan qodobada ugu doortoona waxaa qaybka noqon doona madaxweyne xasan sheekho oo sheegay in aysan meel aan cowsweyne ahayn lagu jibiyo ciidanka dowladda madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo ka hadlay dagaalka dowladda ay kula jirto dagaalamayaasha al-shabaab maamulka gobolka banaadir oo mid ka soo saaray dhismayaasha dabaqyada magaalada muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal hol salaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal hol salaris
mar kale door wanaagsan dhegeystayaal waa sabti taariikhdu ay ku beegan tahay labada bisha sagaalaad ee sebtembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadii aad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu dorkorona warkayaga iminkana kusoo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan
aan ku bilaabay booliiska soomaaliya ayaa waxa ay war ka soo saareen qarax maanta ka dhacay degmada dayniile ee gobolka banaadir iyadoo booliisku ay sheegeen in gacanta lagu hayo shakhsiyaadkii waday gaariga qaraxaasi lagu keenayo afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya ayaa la hadlay warbaahinta laba kun saddex iyo labaatan dhagar ee khawaarijtu la damacsanayd ummadda soomaaliyeed oo la fashiliyey ama dadkii laga Kan codka madaxweynaha waa- baara tobankii iyo soddon iyo shan daqiiqo ayaa khawaarijtu gaari nooca raaxada ah ay kasoo buuxiyeen walxaha qarxa si ay dadka Insane.
shacabka ah ee waxba ka galabsan ugu dhibaateeyaan ciidanka saldhigga booliiska degmada dayniile oo roondo ku jiro oo ay la jiraan eh, maamulka degmada dayniile ayaa ka hortegay gaarigii eh, oo shaki laga muujiyey sida uu meesha kusoo maray iyo meesha uu marayay xaafada dhexdooda ah uu rabo inuu kasoo baramuudeeyo ama si dhuumaalaysi ah magaalada kusoo galo ayay ciidankii iyo maamulka oo isla jiraa gacanta ku dhigeen waxaa la geeyey barta hubinta gaadiidka iyadoo eedaysanayaashii ama dhagarqabayaashii gaariga la socday la su-aalo weydiinayo ayuu gaarigana shaki laga muujiyey islamarkaana laga fogeynayo gaarigii dadkii shacabka ahaa ee goobta ka agdhowaa iyo ciidamadii goobta ka agdhowaaba ayaa gaarigii qarxay halkaas ayaa gaarigii ku qarxay wax khasaare ah oo haba yaraatee kasoo gaaray dadka shacabka ah ee goobta ka agdhowaa iyo ciidankii ee ee dhagarta ah fashiliyey ma jiraan wax khasaare oo haba yaraatee kasoo gaaray laakiin gaarigii oo qarxay ayaa labadii eedaysane oo gaariga ay la socotay ama waday dhagarqabayaashii gaarigaa waday gacanta lagu dhigay iyaguna hadda waxay ku jiraan gacmaha hay-adaha ammaanka waxaa socota baaris faahfaahsan oo la xiriirta ee, gaarigaas halka sida uu kusoo gaaray iyo faahfaahintii gaariga la xiriirtay dhacdadaas oo dhan dhanka kale eedaysanayaasha oo bad qaba oo aan wax dhibaato ah qabin ayaa ee, hay-adaha ammaanku gacanta ku hayaan waxaa socota baaristooda sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa ayaguna maxkamadda awoodda u leh la horgeyn doonaa si cadaaladda loo waafajiyo sidaas si la-eg faahfaahinta iyo natiijada baarista kiiskan oo dhammaystiran ayaan ummadda la wadaagi doonaa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ayaan uga mahad celinaynaa Cod ma u haya- in ciidamada cod ma u ammaanka haya kan howlgalkooda madaxweyne.
ku jira ay fashiliyeen dhagartaas gaarigaas ay khawaarijtu rirtay in dad shacaba waxba ka galabsan ku dhibaatayso khawaarijna waxaan leenahay ama dhagar qaari kusoo xiri lahaydeena ama ama si dhuumaalaysi ah howlgar inaad ku fulisaan isku dayi lahaydeena ciidamada ammaanka iyo ciidamada qalabka sida jamhuuriyaddu diyaaray idin yihiin dalkanna gabalkiinu waa dhacay ee, biidni illaahi ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa soomaaliya si ugu dhaqsiyaha badan inay noqoto goob khawaarijta ka caagan ee waa neef gowracangooda kama waabto ee howlgallada iyo si dhuumaalaysiga waxyaabaha ay rabaan inay ku fuliyaan ciidamada ammaanku waa u feejigan yihiin kuwa difaaca waa u feejigan yihiin diyaaraa loo yahay waana laga qabanaa ay dha- ee khawaarij iyo dhagarteeda biidni illahi albaariy asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhanka kalena markaan haddii aan dhigno madaxweynaha Kani waa jamhuuriyadda Premier.
federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale ka hadlay dagaalkii khasaaraha badan dhaliyay ee toddobaadkii hore ciidanka dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab ku dhex maray deegaanka coosweyne ee gobolka galgaduud halkaasoo al-shabaab ay ku dileen askar badan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgalayay xalay kulan twitter space ah ayaa waxa uu sheegay in dowladda markaasi dagaalkii coosweyne oo saameyn xoogan ku yeeshay islamarkaana ay jiraan qaladaad dhacay uu sheegay in farsamo ay ahaayeen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa tilmaamay inaysan jirin deegaan aan coosweyne ahayn oo lagu jabiyey ciidanka xoogga dalka inta ay socotay howlgallada ka dhanka ah al-shabaab isagoo sheegay in rajo wanaagsan uu ka qabo in al-shabaab laga adkaado meeshaas coosweyne ama deegaanka coosweyne meel aan ahayn ciidanka dowladda oo lagu soo jabiyey ma jirto hadda xoogo waa markaasi laga daba tegay xaqiiqooyinkii iyo waxa ay soo taabteen dhalinyarada soomaaliyeed ayuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in maalinta beriya oo axada uu ku wajahan yahay inuu gaaro deegaano markaasi laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab waxaana wararka qaarkood ay tilmaamayaan inuu tegayo degmada maxaas ee gobolka galgaduud
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali ayaa waxa uu awaamiir adag ka soo saaray dhismayaasha guryaha dhaadheer ee laga dhisayo magaalada muqdisho isagoo sidoo kale amaro adag duldhigay injineerada dhismayaashaasi kulowlan dowladda hoose ayaa koontaroolayo waad aragteen waxaan laga waraynin oo aan la koontarooleynin oo aan la iskula xisaabtamaynin biri waxay naqayaan waad aragteen waddadii guriga shaqaalaha arka waddooyin kaloo fara badan arka guryahan dhaadheer oo la dhisana iska dumaaya arka waxaasoo idil wax loo dulqaadan kara maahan annaga waxaan rabnaa badbaadada dadka iyo wixii la qabtaa mas-uulkanna inaan ilaalinaan nagala rabaa haddii ilaah idhaahdo wixii la dhisaayo waxaan rabnaa injineerada dowladdaas inay dul taagnaadaan si loo helo birita cid lagula xisaabtamo haddii kale cid kasta waxay noqonaysaa looma ooyaan marka dee maalin walba in dadkayna ku dhintaan guryo hoostood iyo laami inta la dhisa haddana biyo iska qaadaan maalin walba ma joogi karno marka waa biyo mareyka in laga fikiraa waddada in laga fikiraa sitimitarada laamiga uu noqonaya in laga fikiraa jayga la dhigaa in laga fikiraa kulli waa la isku kontaroolayaa haddii ilaah idhaahdo waa ku faraxsanahay inaan muddo kooban dhexdeeda waddadii labaad ee degmada dayniile inaan dhagax dhigno oo runtii aan isleeyahay waa halbowliye ummaddaana istaraatiiji u ah muhiimna u ah nolosha bulshadana qayb ka qaadanayso inaan dhagax dhigno oo weliba dadkii deegaankaoo isxilqaamay ay yidhaahdaan diyaar ayaa nahe kaala guddoomiyenoo dhagax dhig qaybtaadana ka qaado qaybtayna waa qaadanaynaa diyaaraana u naha gobolka banaadir inuu qaybtiisa qaato qofkii laba dhagax keena dhagax saddexaadaan ugu daraynaa qofkii saddex keenana labaan ugu daraynaa qofka afar dhagax keenana labaan ugu daraynaa saasay baashu ku socaysaa waa iskaashiga aan hore ugu dhawaaqnay gacmana wada jiray wax ku qabtaan waatii gabadhada xildhibaanada ay ka dhawaajinaysay ilkana wada jiray wax ku gooyaan far kaligeedna foolma dhaqdaa la yidhaahdaa gacan kaligeed ma sacbiso xaaji mire indhayar waa runtiis haddii aan jid la helin daar kasta oo dhista macno yeelamays kaabayaasha dhaqaalaha waxaa lagu tilmaamaa kow inay yihiin waddooyinka waddadana waa ogsoontihiin rasuulka maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ira iimaanka toddobaatan iyo dhowr waaya marka laydhaha waxaa ugu sarraysaa laydha tawxiidka waxaana ugu yaraa laydha imaadatul adaadadka wax dhibaat ka qaado haddaad waddadaan wadda jay aheedoo godad aheedoo karakeeshin aheedoo qaab dareed haddaan laami ka dhigno ummaddii maxaad u malaynaysa magaaladina waa camirme gabadha maaragta shaaha gadashaqa u abuurmayso midka kobaha baalkashaqa u abuurmayso midka baabuurka dhaqashaqa u abuurmayso midka guriga lahayna booskia u qaaliyoobaayo markawaaqaaantiin isxilqaankaasi hadda maahan bilow maaha waddadan ogeynoo dayniile ayaad laami ka dhigteen iskaashigiinna ayayna ku timiday annagana haddii ilaa yidhaahdo garabkiinaan taagannahay saacad walbaba
markana haddii aan eegno madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee dalka ka socda isagoo baaq markaasi kasoo saaray kula socday madaxda dowladda federaalk iyo saraakiisha ciidamada sheekh shariif oo qoraal kusoo qoray bartiisa facebook ayaa waxa uu marka hore ku sheegay mowqifkiisa ku aadan dagaalka ka dhanka al-shabaab inuu yahay mid soo jireen ah oo marnaba aan isbedelin xilli kasta iyo marxalad kasta madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaana tilmaamay in si buuxda u garab taagan yahay dagaalka ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanka ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab qaladaadka jira ee sababay dhibaatada ka dhacday ama ku dhacday ciidanka qaarkiis lagama aamusi karo mas-uuliyadaasna waa in dadka ay quseyso ay qaataan waana in ay yimaadaan ay la yimaadaan istaraatiijiyad iyo qorshe ka duwan midkii hore geesiyaasha dhiigooda u horay marna ma aqbalayno inay dayacmaan cidna uguma heebeysanayno in aan difaacno xuquuqdooda ayuu yidhi shariif sheekh axmed waxuu intaa ku daray mar kale waxaan codsanayaa in aan la mar habaabin dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab lana siyaasadeen si mas-uuliyad ahna loo wajaho oo aan lagu mashquulin waxyaabaha aan waxba kasoo kordhinaynin dagaalka waxaana u baahan yahay istaraatiijiyad cad qorshe siyaasadeed iyo xiriir caalami ah oo isgarab socda natiijadiisuna ay tahay dib u xiraynta dalka
allah naxariistay degmada afgooye waxaa barqanimadii maanta lagu dilay suleymaan axmed maxamed oo ku magac dheeraa sandheere muwaadinkan waxaa uu ahaa wada mooto oo ka howlgalaya gudaha degmada afgooye isagoo ku shaqaysan jiray mootooyinka kuwa fudud ee loo yaqaano fecon askariga falka dilka geystay oo ka tirsanaa ciidanka booliiska degmada afgooye ee koonfur galbeed ayaa la sheegay inuu marxuumka u dilay hal doolar oo u dhiganta lacagaha laga qaado bishii mootooyinka feconta oo ah lacagta canshuurta ee bilaha dilka kadib dad caraysan ayaa isugu soo baxay gudaha degmada afgooye kuwaas oo ka caraysan dilka marxuumka iyadoona halkaasi ay ku gubayeen taayaro sidoo kalena ay dhexe dhigeen banaanbaxyo ay ku cabanayaan oo ay ku sheegayaan in cadaaladda la horkeeno dilka
warkii dooraad kala socoteen raadiya dalsan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga rodiya dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel